إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyey weeraro xidhiir ah oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa xaalada adag oo dhanka nolosha iyo nadaafadda ah laga soo sheegayaa xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulka somalilan wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha mudullood ee shabeellaha hoose cudurka koronafayras oo tiradii ugu badneed dadka maraykanka ka dilay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya maxamed muudey tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar saacadihii lasoo dhaafay ay kooxo hubaysan la beegsadeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya lixda sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay weerarkan iyada oona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa jira saraakiil iyo ciidamo u firxaday hawdka waxaana goor dambe la helay laba ka mid ah saraakiishaas weerarka oo ay geysteen kooxo u abaabulan habqabiil ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka bali howd oo ku yaala inta u dhexaysa guryaceel iyo balambale ee gobolka galgaduud saraakiisha lagu xasuuqay weerarkan ayaa waxay magacyadooda kala yihiin gaashaanle cabdi gunaa gune gaashaanle dhagaqool yuusuf gaashaanle gaanguul xalane kabtan saciid xasan faalley kabtan shariif ciro maxamed laba xidigle faarax jaamac colaad siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa aada u cambaareeyey weerarkan waxayna ku tilmaameen mid wuxuusnimo iyagoona codsaday in lasoo qabqabto kooxihii ka dambeeyey weerarka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyey weeraro xidhiir ah oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka abuubakar ibraahim geedi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro xidhiir ah oo habeenkii xalay ay fuliyeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka soomaaliya weerarada oo ahaa kuwo aad u ballaaran ayaa waxaa lagu beegsaday xarumo iyo saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii saddexaad weeraro joogta ah ka fulin dejinaya magaalada muqdisho halkaasoo ay ku beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xarun ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka taasoo ay ku lahaayeen degmada wardhiigle ee gobolka banaadir dagaalka ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda furayaasha ee degmada wardhiigley waxaana lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka weerarkan ka dhacay degmada wardhiigley ayaa ku soo aadaya xilli laba habeen ka hor dagaallo xiriir ah lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada yaakshid ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaanay arrintan bannaanka soo dhigaysaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku xoogan yihiin caasimadda iyo duleedyadeeda dhanka kale weeraro saf ballaaran ah ayaa habeenkii xalay lagu qaaday saldhigyo milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ka kala dhacay wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baa iyo bakool weerarada ayaa waxay si gaara kaga dhaceen magaalooyinka afmadow baraawe jannaale iyo sidoo kale deegaanada awdiinle taabte buurcolow sabiid iyo tuulada yontoy kuwaasoo dhammaantood ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baa iyo bakool dagaalada oo muddo socday ayaa la rumaysan yahay in waxyeello kala duwan lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee ku helinaya difaacyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay howlgalladeeda milatari ay ka fulinayso gudaha dalka iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxaana toddobaadkan sii dhammaanaya dhacay howlgallo xidhiir ah islamarkaana ka kala dhacay laga soo bilaabo buraha goolis ilaa gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa xaalada adag oo dhanka nolosha iyo nadaafadda ah laga soo sheegayaa xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulka somalilan warkaasi waxaa inoo soo jeedinayaa haashim cabdinaasir dad badan oo muslimiin ah ayaa ku jira xabsiyada maamulka somalilan ee ka arrimaya gobollada waqooyiga soomaaliya waxaa xabsiyada maamulkaas laga soo sheegayaa in ay ka jiraan xaalado adag oo dhanka nolosha iyo nadaafadda ah kuwaas oo ay wajahayaan maxaabiista ku jirta xabsiyada waxaa dhibaatooyinkaas usii dheer in maxaabiistu aysan helin wax raashin ah iyadoo sidoo kalena loo diiday in eheladooda ay soo booqdaan haddaba mid ka mid a xisbiyada mucaaradka ee ka jira maamulka somalilan ayaa shaaciyey in xaalada adag ay ka jiraan xabsiyada qayladhaan xagga saldhigyada jeelasha cidhiidhiga saldhigyada jeelasha qofka xorriyadda laga qaado oan loo ogolaan ehelkiisa dadka la xidhxidho oo aan cunto helin xaaladda saldhigyada iyo jeelashu waa mid aan fiicnayn oo xaaladda caafimaad xaaladaha saldhigyada jeelasha iyo maxaabiista ku xidhan maaha mid fiican xaaladaha khatarkaa ay ku jirno maanta weliba xilligan safmarka covid sagaaliyo toban saldhigyada aan xaaladooda ka dayrinayno iyo jeelasha waa lixiyo toban saldhig iyo jeelba iskugu jirto iskugu jiraan oo somalilanna sidoo kale wuxuu ka hadlay goobaha ay ku yaalaan lixiyo tobankan saldhig ee laga soo sheegayo xaaladahan adag
saldhigga dhexe magaalada hargeysa saldhigga niyu hargeysa hargeysa saldhigga iftin hargeysa doloodha hargeysa ibraahim koodbuur hargeysa maxamed mooge hargeysa maxaan ku idhahdaaye saldhigga xaafadda berbera wadajir saldhigga dhexe berbera xabsiga weyne berbera xabsiga laascaanood xabsiga boorame weyn intaasoo xaaladoodu maaha xaalad caadiya waa xaalad aan innaba caadi ahayn dhanka kale wuxuu carabka ku dhuftay in xabsiga weyn ee magaalada berbera ay ku jiraan dad ka badan dadkii loogu talagalay xabsiga in lagu xidho jeelka weyne berbera oo oo la dhisay wakhtigii isticmaalkii ingiriiska ka hor uu yahay jeel weyn oo guuna oo aan dadka loogu talagalay dadka ku xidha aan islahayn dad tiro badan badan badan oon lagu talagelin baa ku xidhan oo xajimka intaa lagma qaadi karo xaaladda berbera waa xaalad kulayla marka jeelkan waxaan ku baaqaynaa in in in gebi ahaanba albaabada laiskugu dhufto oo la xidho saldhiga dhexe magaalada hargeysa een isna uu yahay mid aan inaba caadi ahayn oon xaaladiisu xaalad khatara tahay salitationkiisu aan fiicnayn ciriiri badan jiro dadka lagu hayaana ay yihiin dad tiradii dhaafay booliisku ay dadka ku soo qabtaan waarala xisbiyada mucaaradka ah ayaa mararka qaar sheega dhibaatooyinka ka jira meelaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha ku daaban iyagoo dadweynaha taageero uga raadsanaya laakiin markii ay kursiga qabtaan ayay kasii daraan kuwii hore si kastaba ha ahaatee maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada dhibaatooyinka ba-an ku haya dadka muslimiinta ee ku nool goobaha uu ka arrimiyo waxaa xabsiyada maamulkaas ka buuxa dad badan oo muslimiina kuwaas oo ay ka mid yihiin dad culummo ah oo laga hor istaagay in ay dacwada dadka gaarsiiyaan wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha mudulood ee shabeellaha hoose cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya hadowmidoobay modolud almujaahidiinto waa maqsuud hadowmidoobay modolud kulankanoo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa isku arkay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo sidoo kale odayaasha beesha mudullooda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha mudullood ee shabeellaha hoose khilaaf ayaa hareeyay hogaanka beesha wuxuuna saameeyey mudulloodka dega gobolka shabeellaha hoose kulan iyo dowro socotay saddex cisho ah ayaa lagu xaliyey khilaafkan oo muddo soo jiitamayey odayaasha beesha mudullooda gabagabada kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin xalka laga gaaray khilaafka ka dhex jiray iyagoona isbarbardhig ku sameeyey habka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab u wajahdo khilaafyada soo kala dhexgala beelaha soomaaliyeed iyo sidoo kale habka ay u wajahaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxaad ogtihiin qabaa-ilada ku dirira meelaha qaarkood oo xarakadu inaysan ka talin riddadu waa ka faa'iidaysataa khilaafkooda aad bay uga faa'idaystaa macnaha laakiin taas cagsigeeda islaamku meeshuu ka taliyo xarakatu shabaab mujaahidiin waxaa ilahay u suurageliyaa inay ku guulaystaan inay heshiisiyaan hadday dad badan ay yihiin iyo hadday shaksiyaad yihiinba inay heshiisiyaan ayuu ilaahay ku guuleeyaa marka alxamdulillahan leenahay nimcaan haysanaa khayr baan haysanaa waxaan u sheegaynaa in mudulood goobtaan ku heshiiyey annay ka go-an tahay oon been ahayn kunay ballamayn kitaabka ilahi inay difaacaan
waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa marka hore soo gudbiyey ujeedka loo qabtay kulanka saddex maalmood oo kulankaa idin socday ulajeedkiisana wuxuu ahaa in la islaaxiyo la hagaajiyo madmadowga soo kala dhexgalay beesha hoggaankeeda in la wanaajiyo hal meel ay u wada socdaan waxaa kulankaas iyo maalmahaas iyo waxaweyaan islaaxintaas barbar socday dowro diini ah dadka lagu dareensiinayo wacyiga maanta jiro intaas kadib waaliga ayaa beesha mudulood ee shabeellaha hoose kula dardaarmay inay ilaaliyaan midnimadii ay madasha ku gaareen beesha mudulood odayaashooda iyo waxaweyaan waxgaradkooda meesha fadhido waxaa rabnaa inaan kula dardaarno awalan inay ilaaliyaan midnimadii ay gaareen midnimadaani juhdiyaa ku baxay wakhtiyaa ku baxay wadajirka ayaa wanaag ku gaaraysaan ogaada wadajirka ayaa horumar ku gaaraysaan wadajirka ayaa waxaweyaan jiritaankiina iyo tadbiiqinta shareecada islaamka ee ku ahaani wadajirka ayaa xuquuqda idinku leeyahay ay waxbaan iskaga bixin kartaan xaqa idinka maqanna aad ku raadsan kartaan laakiin dadka haddayn wada soconin khilaaf waxaweyaan dhexdooda u yaallo aslan wax ay qabsan karaan ma laha bal iska daaya cadaawad iyo collaytana dadka dhexdooda ku faafaay khayrna kuma jiro in la iskhilaafo waa shar ilahi subxana watacala waxaweyaan galad si aa u gaarteen heshiis si aa u gaarteen ilahi tacala waxaweyan ha idinkugu wado maamulada islaamiga ah ee ka dhisan walaayaadka dalka ayaa heshiisyo kuwan la mid ah waxay dhex dhigaan beelaha soomaaliyeed ee uu mararka qaar khilaafka soo kala dhex galo dhowaanna ayay ahayd markii walaayadii islaamiga ee hiiraan kulan ka dhacay deegaanka booco ee gobolkaas ay ku xalisay khilaaf dhanka dhaqanka ah ee ka dhexeeyey jufada xasan maxamed ee kasoo jeeda beesha xawaadle
sidoo kaleeta magaca mudulood
markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa shidaalka adduunka oo hoos u dhacay maanta oo khamiis ah iyadoona ay weli jirto saameynta cudurka koronafayras shidaalka ayaa maanta hoos u dhacay afartan iyo shan doolar halkii barmiil kulan maanta ka dhacay waddanka ingiriiska ayaa looga hadlay hoos u dhacan ku yimid shidaalka adduunka arrintan ayaa saameyn ku yeelatay sharikadaha iibiya shidaalka taasoo hoos u dhigtay dhaqaalahooda cudurka koronafayras ayaa weli saameyn adag ku haya dhaqaalaha adduunka iyadoona saameyntiisa ay ku sii badan tahay waddamada reer galbeedka xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina cudurka koronafayras ayaa tiradii ugu badneed dadka maraykanka ka dilay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waddanka maraykanka ayaa laga diiwaangeliyey in ka badan saddex kun oo ruux oo u dhintay cudurka koronafayras afar iyo labaatan saac gudahood waana tiradii ugu badneed ee maalin qura dhimato tan iyo bishii abriil sida lagu sheegay xog ay soo ururisay jaamacadda john hopkins jaamacadda oo si joogto ah u diiwaangelisa tirakoobyada dadka cudurka ugu dhinta gudaha maraykanka ayaa sheegtay in shalay oo keliya ay dhinteen saddex kun toddobaatan iyo kow ruux sidoo kalena waxay diiwaan gelisay laba boqol iyo labaatan kun oo kiisas cusub ah guud ahaan in ka badan shan iyo toban milyan oo qof oo ameerikaan ah ayuu ku dhacay cudurka korona tan iyo markii cudurkan uu ka bilowday gudaha waddankaas halka laba boqol iyo sagaashan kun oo ruuxna ay u dhinteen madaxweynaha uu xilkiisa sii dhacayo donald trump ayaa saxiixay wareegto mudnaan u siinaysa dalkiisa qaadashada tallaalka ka hor intaanan loo dhoofin dalalka kale ee adduunka shalay ayay ahayd markii lix ruux ay ku dhinteen waddanka maraykanka kadib markii ay qaateen tallaal lagu sheegay in looga hortegayo cudurka koronafayras warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa